waa nabad dhegaystayaal meel aad joogtaan baa barnaamijka waxaannu ku lafaguraynaa doorashooyinka iyo dhallinyarada somalilan maadaama la tilmaamo in ka badan boqolkiiba toddobaatan in bulshada somalilan ay yihiin dhallinyaro barnaamijka waxaa igala qaybgelaya guddoomiyaha dalladda soonyo badri xasan maxamed iyo maxamed axmed ciise iyo sidoo kale axmed maxamuud cabdi iyo xamde mustafe oo dhammaantood ah dhallinyaro aqoon-yahanaa oo ka tirsan dalladda heer qaran ee soonyo ee dhallinyarada somalilan barnaamijka waxa aanu ugu horrayn ku bilaabaynaa waa sidee doorka dhallinyarada somalilan ee ka qaybgalka siyaasadda somalilan aan ugu horraysiiyo guddoomiyaha dalladda heer qaran ee dhallinyarada somalilan ee soonyo batri waa su-aal aada u muhiima runtii dhallinyarta somalilan aada si weyn bay uga qayb qaataan oo cudud iyo cadadba leh markay noqoto arrimaha doorashooyinka somalilan dhallinyarta somalilan waa codbixiyayaasha ugu badan ee marka la eego qarankan jamhuuriyadda somalilan iyagoo aynu odhan karno boqolkiiba waa shan iyo toddobaatan communitiga ama dadweynaha dalkan jamhuuriyadda somalilan oo ah kuwa ugu badan ee codka bixiya rag iyo dumarba iyo qaybahooda kala duwan ee dhallinyartu ka koobantahay ee bulshada ay tahayba isla iyada haddaan dhinac kale ka yar eegno oo isla su-aasha dhallinyaradu fursado badan bay dhinacooda haystaan marka xagga siyaasadda loo eegana caqabado badan baa jira oo ay ka mid yihiin in weli bisaylka siyaasiga ee dadkii waaweynaa ay weli gudban yihiin ama ay jiraan waa su-aal iyaduna aada muhiim ah oo runtii iyadana u baahan in la weydiiyo hogaamiyaasha iyo axsaabta ururada kala duwan iyo axsaabta xisbiyadaba runtii dhallinyarta somalilan waa aan odhan karaa way ka faquuqan yihiin marka la eego ka qaybgalka manaasibta siyaasiga ah ee ururada iyo axsaabta qaranka oo waxa weeye kaalin muuqdo weyn oo door ah go-aan qaadashada ama kuraasta muuqmuuqata kuma laha way kooban yihiin imanka dhallinyaro badanoo xukuumadahan iska dambeeyey ee jamhuuriyadda somalilan oo ugu dambeysa xukuumaddan imanka talada haysa runtii ee uu hogaaminaya mudana muuse bixi cabdi dhalinyaro wasiir heer wasi wasiira gaadhay baa jira dhalinyaro badan oo iyaga dhalinyaro kooban oo iyaguna baarlamaanka ku jira jira baxda cadaaladda laftigeeda way ku jiraan marka dhadhaarada saddexda ah ee istiid ka kooban yahayba dhalinyartu way way ku jiraan laakiin way kooban yihiin marka waxaan ku dhiirigelin lahaa axsaabta qaranka ee jamhuuriyadda somalilan ee kala duwan in ay dhallinyarta siiyaan doorkii ay looga baahnaa dhalinyartu ay kumatay ku matalayeen ama miisaska go-aanada lagu qaatay qayb uga noqon lahaayeen
gudoomiya aad baad mahadsantahay waxaan doonaya inaan su-aal kale maxamed axmed ciise weydiiyo oo la xidhiidha tusaale ahaan soonyo marka la taagan yahay door baad ku leedihiinna dhallinyarada baritaartaan oo dhiirigelisaanoo ilaa halkeebay dhiirigelinta soonyo ee dhallinyaradu inay siyaasadda ka qayb gasho
aad baad mahadsantahay walaal khadar runaantii markaynu nimaadno doorka dala dhallinyarada heer qaran ee soonyo ee dhinaca dhallinyarada ee ka qaybgalka doorashooyinka dalka dalada dhallinyarada heer qaran ee soonya waxay marwalba u taagan tahay sidii ay dadkeega dhallinyarta ah ay matasho ay ugu dhiirigeli lahayd inay ka qayb qaataan doorashooyinka iyo iyo iyo howlaha kale dalka ka socda soonya waxay dhiirigelinaysaa way dhiirigelisaa mar kastaba ka qaybgalka siyaasadda ee dhallinyarada markaynu ka hadlayno markaynu arrimaha doorashooyinka timaado dalada soonyo waxaanu samaynaa kaambeyno waaweyn oo aanu ugu sheegayno dhallinyarta jamhuuriyadda somalilan inay codeeyaan nabad ka codeeyaan kambeynka nabad kaga qayb qaataan waxaanu dhammaan gobolada iyo lixda gobol ee somalilanba hadda ka wadnaa kambeyn guud oo ah sideebay sidii dhallinyarta reer somalilan iyaga oo nabada ay u codayn lahaayeen kambeynkan iyagoo nabadana ay uga qayb qaadan lahaayeen soonya barnaamijhii badan bay samaysaa waxay samaysaa dhallinyartii dhiirigelisaa waxaanu samaynaa waxaa la yidhaahdo door to door inaanu guryaha booqanno inaanu iskuullada booqanno inaanu booqanno meelahay dhallinyartu iskugu timaado inaanu magaalada oo dhan sidii ay dhallinyarta aan u gaarsiin lahayn fariin nabada runaantii markaynu ka hadlayno somalilan doorashada maanta ka dhacaysa xisbiyada iyo ururadaba markaynu ka hadlayno waxay dhallinyarta somalilan xaq ugu leeyihiin inay si inay u codeeyaan dhallinyarta somalilan annaguna waxaanu gaarsiinaa inay dhallinyartu nabad ku codeeyaan oo codkooga ay xaq ugu leeyihiin maxamed aad baad umahadsan tahay waxaan doonaya axmed maxamed cabdi inaan weydiiyo su-aasha la xidhiidha arrimaha doorashooyinka wakti doorashaa lagu jira axmed saa hore loo tilmaamayna dadka ugu badan lagu xisaabtamay siyaasiyiinta ku xisaabtamaan codbixiyaashii waa dhallinyarada aad baad umahadsantah khadar maxamed cakule fursaddan aad maanta noo siisay inaanu wax ka nidhaahno doorka dhallinyarada ee arrimaha doorashooyinka aynu ku jirno runtii sida ay asxaabteeda gudoomiyaha iyo maxamedba uu sheegay dhallinyaradu waa waa numbarka ugu badan ee inta badan cududa ugu ballaadhan ee samaysa codaynta inta badan samaysa runtii door weyn bay ku leeyihiin codaynta iyo in uu runtii waddanku runtii waxay door muhiim oo kale ka qaataan dhallinyaradu adkaynta iyo ilaalinta nabadgelyada xilliga doorashada lagu jiro sidoo kale dhallinyaradu waxay ay qeyb muhiima ka noqdaan xilliyada ololaha la samaynayo iyo isku soo baxyadaba inay door fiican ka qaataan dhallinyarteennu sidoo kale door wacyigelin bay qaataan dhallinyaradu iyo iyaga laftooda qaybaha kala duwan ee dhallinyarta ahna ku wacyigeliya hadday noqoto habkii ay u codaynayeen broseskii u marayay codayntii habraacyadiiba la wadaagaan sidoo kalena inay nabadgelyo ku codeeyaan oo mustaqbalkuna mustaqbalkii waddankoogu yahay ayay la wadaagaan marka hadda dhallinyaradu door muhiima bay ka qaataan runtii arrimaha doorashada tan iminka aan ku jirnana waxaan rajeynanaa inay door aad u weyn ka qaataan runtuna runtiina waddankuna waa waddankoogii mustaqbalkuna waa mustaqbalkoogii markaa way ilaashanayaan waddanku
sonyo dhallinyarada horumarkoodao dhinacyo badan taabanaya ayay dallad heer qarana u tahay doorashadan dhallinyaradu ilaa halkeebaad is leedahay way ku baraarugsan yihiin runtii waxaan isleeyahay door aada u muhiima bay doorkan ku leeyihiin ama doorashadan dhallinyaradu marka la barbar dhigo doorashooyinkii hore ee hore u dhacay runtii waxaan aaminsannahay inay doorkan ay aada uga baraarugsan yihiin uga wacyigooga iyo fahamkooguna uga fiican yahay doorarkii hore aanan isleeyahay runtii waxay gelin doonaan wakhti fara badan sidii ay dhallinyaradooda kalena ay u dhiirigelin lahaayeen una wacyigelin lahaayeen sidoo kalena ay doorashadana isugu soo bixi lahaayeen una codayn lahaayeen marka runtii soonye ahaan annaga lafteedu qayb weyn baanu ka nahay dhiirigelinta dhallinyarada haddaan dib ugu yar noqdo soonyo waxay qayb ka ahayd ka qaybgalka dhallinyarada ee siyaasadda soonyo qayb weyn waxay ka soo qaadatay in xeerarka doorashooyinka ee waddankeenu inay isbeddel aynu ku samayno u suuro gelinaya dhallinyarada inay qayb ka noqdaan ka qaybgalka siyaasadda runtii waxaa ka mid ah xeerarka xeer xadidayay da-da oo runtii sonya advocacy iyo iyo iyo wacyigelin iyo dadaal fara badan ay ka gashay lagu bedelay da-dii dhalinyar da-dii ka qaybgalka siyaasadda oo markii hore ahaan jirtay afartan iyo dhowr iyo afartan iyo wax ka sarreeya inaanu ageka aanu soo yaraynay sidoo kale waxyaabahay sonya hore u samaysa waxaa ka mid ahaa inay mar si ay uga qayb galaan dhallinyaradu inay xadiga lacaga ee lagu xidho cagta lagu xidho marka ay doorashada gelayaan oo runtii dhallinyarta aada culays ugu ahaydna inaanu aanu uga uga advocate garaynay ama uga doodnay sidii wax looga bedeli lahaa culayskaa dhaqaale ee dhallinyarta ay saamaynaya oo runtii amoodkaa xadigaa lacagtaana waxbaa laga dhimay iminka oo maanta aan taaganahayna doorashadan qayb muhiim baanu ka nahay waxaanu soo marnay gobolada oo dhan magaalooyinka waaweyn dhallinyaradii waanu isu keennay magaalooyinkii baanu isu keennay sharbaan u qabanay waxaanu ka fikirnay in dhallinyaradu ay iyagu laftoodu ay yeeshaan manifesto ama brogram ama qorshe kaga aadan arrimahan doorashada soo socota oo ay dhallinyaradu ay ay odhan karto annaga waxaanaa mudnaan nooleh waxaanaa annaga wadanka annaga priority noo ah ama ama mudnaanta muhiimaddii nooleh marka hadday tahay shaqo la-aantii hadday tahay ka qaybgalkii siyaasadda hadday tahay adkeynta nabadgelyada ka qaybgalkayga oo aanay runtii door muhiima aanay ku lahayn dhallinyaradu adkeynta nabadgelyada laakiin ay kaga ay kaga badan yihiin odayaasha iyo salaadiintu runtii doorkaa laakiin la heli karayo dhallinyar u heelan oo u taagan mar walba adkeyntii nabadgelyada oo tegi karaya goobaha ay ay khilaafaadkii waxaas ka dhacaan dhallinyartuna iyagunbaa dhallinyarta dhiirigelin kara oo wacyigelin kara marka inaan dhallinyar u diyaarsan inay dhallinyartii kale ay ay ay wacyigeliso ay fahansiiso qiimaha uu leeyahay nabadgelyadu qiimaha uu horumarku leeyahay inaan inaan goboladiina aan ka soo samaynay doorkanna runtii ay diyaar u yihiin dhallinyaradu inay qorsho fiicanna ay u soo bandhigaan musharaxiintii qorshahana ay kula xisaabtami karaan insha allah maadaama mustaqbalku mustaqbalkoogu yahay ay weydiin doonaan insha allah markan xamde mustafe waa gabadh dhallinyaro ah waxaan aad iyo aad ugaga mahad celinaya runtii kaalinteeda xamda waxay aqoonu leedahay luuqadda suuldhabaalaha ee dadka maqalkoodu xadidan yahay muxuu ahaayey lagula hadlo ama loogu turjumo hadalka kale caadiga marka xamda marka hore adigoo aad iyo aad ugu mahadsan waqtigaaga maxay yihiin inta badan caqabadaha dadkaasi maqalkoodu xadidan yahay ay la kulmaanee mujtamaca kale kala kulmaan haddaad si gaaraysa ugu sii saartidna xiliyada doorashadoo kale walaa aad iyo aad baad mahadsan tahay barnaamijkan aan ku dhowahay waxaad weydiisay su-aasha waxay ahayd maxay tahay caqabadaha ay la kulmaan dadka baahiyaha gaarkaa qaba bulshada iyo wakhtiyada doorashooyinka bulshadoo kale waxay kala kulmaan inay isfahan la-aani dhacdo wakhtiga aanu turjumaanku ku dhex jirin oo kale maadaama bulshadii intoodii badnayd ayna garanaynin luuqadii suurdhabaalaha wati waktiyada xilligan imka ku jirnoo kale ay tahay waktiyadii doorashadana way kasii daran tahayba oo waxa dhacda goobihii ay ka codeynayeen oo kale inaan ka helin dad ay isfahmaan sidoo kale bulshadii codeynaysa laftigooda inay inaanay soo dhaweynin oo ixtiraam gaara aanay siinin dadkaasi dhammaantood sidoo kale dhammaan marka laga hadlay dadka ahyaha gaarkaa qaba aan idhaahde ma helaan waxyaabihii xaqa ay u lahaayeen waqtiyada doorashada sida inay helaan oo kale dadkii inay wiiljeer meeshii ay mariyeen oo kale ay u mari lahaayeen ayna helin sidoo kale qofkii maqalka la aanu helin qof u turjumaya bulshadii meesha ka codeyn yani safka ku jirtay oo kale iyo dadkii kale aanu helin cid dhexdhexaadisa yani ama soo dhex gala oo luuqadii suudhabaala u kala turjuma
haddaad isdul taagtid matalan marka codadka oo kale ee doorashada nagu soo foollahoo kale marka loo eego dadkii safka jooga waxa laga yaabaa tiro dad ahoo maqalka naafrika inay ku jiraan dadkaasi maxay la kulmaan
bulshada maqal kale laftigooda ayaa marka hore labay kale yihiin qof codku kasoo bixi karayo hadli karaya iyo qof codkii ku xidhay oo aan hadli karaynin caqabada ugu weyn waxay sii saaranta qofka codka ku xidhay oo kale safkii marka lagu jiro waan ognaho maalmaha waxaa dhaca dhibaatooyin aad iyo aad u badan ha ayaa dhacda sidaa darteed qofkii oo safkii ku jira hadduu qof riixo kale codkii kama soo baxayo ma odhan karayo anaa kaa horreeyey safkii bay ku wada jiraan qofkii kalena wuxuu odhanaya anu maanaa fahmayaba muxuu ka hadlaya qofkani oo ma soo dhaweynayo ma odhanayo waa qof adigoo kalaa walaalkaya marka dhibaatadaasoo kalea ku dhacda
xamda waan kuu imanayaa waxaan doonayaa guddoomiyaha soonyo betri inaan weydiiyo dad kala duwan baa ka howlgala goobaha codbixinta tusaale ahaan ciidamada ammaanku way ka howlgalaan oo iyaga inta badan safafka maaragtay ee nidaamiya howlwadeennada guddiga doorashooyinka way ka howlgalaan sow muhiim ahaa guddoomiye betri in la tilmaamo inay muhiim tahay in dadkaa howlwadeennadii ay gacan siiyaan ee caawiyaan dadka baahyaha gaarkaa qaba noocayiinba
absolutely waa runtii waa sida ugu muhiimsan dhammaan howlwadeennada commissionka commissionka iyo wakiilada waxa weeye goobaha codbixinta annaguna waanu ku wacyigelinaa maadaama annaguna aanu qeyb ka nahay wacyigelinta iyaguna waxa weeye commissionka laftigooduna aad bay ugu wacyigeliyaan waxaan markaa fursadan uga faa'idaysanayaa dhammaan bulshadu maadaama waxa weeye insha allah bulshadaay dhegaysan doontaa in ay dareensanaadaan ama ay u dhow yeeshaan dad walaalahood oo ay dhibaato haysato oo waxa weeye keliya kuwa maqalka naafada ka ah kuwa dhagaha naafada ka ah kuwa physically naafa u ah intuba inay xaq u leeyihiin xaqa codaynta iyo soo isku soo baxa marka ay fursadna siiyaan sidii ay waxa weeye markay goobaha codbixinta yimaadaan ay agsis ama gelitaanka u fududeeyaan oo taa ka warran dhammaan howlwadeennada commissionkana sidoo kale ay dhig u yeeshaan markan xamde mustafe waa gabadh dhalinyaro ah waxaan aad iyo aad ugaga mahad celinaya runtii kaalinteeda xamda waxay aqoon u leedahay luuqadda suuldhabaalaha ee dadka maqalkoodu xadidan yahay muxuu ahaayey lagula hadlo ama loogu turjumo hadalka kale caadiga marka xamda marka hore adigoo aad iyo aad ugu mahadsan waqtigaaga marka xamda maxay yihiin inta badan caqabadaha dadkaasi maqalkoodu xadidan yahay ay la kulmaanee mujtamaca kale kala kulmaan haddaad si gaarayso ugu sii saartidna xilliyada doorashadoo kale matala
walaa aad iyo aad baad umahadsan tahay barnaamijkan aan ku dhowahay waxaad weydiisay su-aasha waxay ahayd maxay tahay caqabadaha ay la kulmaan dadka baahiyaha gaarkaa qaba bulshada iyo wakhtiyada doorashooyinka bulshadoo kale waxay kala kulmaan inay isfahan la-aani dhacdo wakhtiga aanu turjumaanku ku dhex jirin oo kale maadaama bulshadii intoodii badnayd ayna garanaynin luuqadii suurdhabaalaha wati waktiyada xilligan imka ku jirnoo kale ay tahay waktiyadii doorashadana way kasii daran tahayba oo waxa dhacda goobihii ay ka codeynayeen oo kale inaanay ka helin dad ay isfahmaan sidoo kale bulshadii codeynaysa laftigooda inaanay soo dhaweynin oo ixtiraam gaara aanay siinin dadkaasi dhammaantood sidoo kale dhammaan marka laga hadlay dadka naafada ah oo dhan ama baahiyaha gaarkaa qaba aan idhaahde ma helaan waxyaabihii xaqa ay u lahaayeen waqtiyada doorashada sida inay helaan oo kale dadkii inay wiiljeer meeshii ay mariyeen oo kale ay u mari lahaayeen ayna helin sidoo kale qofkii maqalka la aanu helin qof u turjumaya bulshadii meesha ka codeyn yani safka ku jirtay oo kale iyo dadkii kale aanu helin cid dhexdhexaadisa yani ama soo dhex gala oo luuqadii suudhabaala u kala turjuma
haddaad isdul taagtid maalan marka codadka oo kale ee doorashada nagu soo foolleh oo kale waxaa jira dadka intoodii badnayd maadaama ay dadka ay tiro yar noqonayaan ama ay ka kooban yihiin markaa marka loo eego dadkii safka jooga waxa laga yaabaa tiro dad ahoo maqalka naafaykeeda ay ku jiraan dadkaasi maxay la kulmaan marka maalan ha noqoto howlwadeennada muxuuahay goobta codbixinta ama dadka codbixiyaasha maxaa maxaa maxaa caqabada kala kulmayna odhan karnaa iminka dadkaa waa in la gacan siiyayo
bulshada maqalkale laftigooda ayaa marka hore labay kala yihiin qof codku kasoo bixi karayo hadli karaya iyo qof codkii ku xidhay aan hadli karaynin caqabada ugu weyn waxay sii saaranta qofka codka ku xidhay oo kale safkii marka lagu jiro waan ognaho maalmaha waxaa dhaca dhibaatooyin aad iyo aad u badan ha ayaa dhacda sidaa darteed qofkii oo safkii ku jira hadduu qof riixo kale codkii kama soo baxayo ma odhan karayo anaa kaa horreeyey safkii bay ku wada jiraan qofkii kalena wuxuu odhanaya anu maanaa fahmayaba muxuu ka hadlaya qofkani oo ma soo dhaweynayo ma odhanayo waa qof adigoo kalaa walaalkaya marka dhibaatadaasoo kalea ku dhacda
amda waan kuu imanayaa waxaan doonayaa guddoomiyaha soonyo betri inaan weydiiyo muhiim ma tahay dad kala duwan baa ka hawlgala goobaha codbixinta tusaale ahaan ciidamada ammaanku way ka hawlgalaan oo iyaga inta badan safafka maaragtay ee nidaamiya howlwadeennada guddiga doorashooyinka way ka hawlgalaan sow muhiim ahaa guddoomiye betri in la tilmaamo inay muhiim tahay in dadkaa howlwadeennadii ay gacan siiyaan ee caawiyaan dadka baahiyaha gaarkaa qaba noocayiinba
absolutely waa runtii waa sida ugu muhiimsan dhammaan howlwadeennada commissionka commissionka iyo wakiilada waxa weeye goobaha codbixinta annaguna waanu ku wacyigelinaa maadaama annaguna aanu qeyb ka nahay wacyigelinta iyaguna waxa weeye commissionka laftigooduna aad bay ugu wacyigeliyaan waxaan markaa fursadan uga faa'idaysanayaa dhammaan bulshada maadaama waxa weeye insha allah bulshadaay dhegaysan doontaa in ay dareensanaadaan ama ay u dhow yeeshaan dad walaalahood oo ay dhibaato haysato oo waxa weeye keliya kuwa maqalka naafada ka ah kuwa dhagaha naafada ka ah kuwa physically naafa u ah intuba inay xaq u leeyihiin xaqa codaynta iyo soo isku soo baxa marka ay fursadna siiyaan sidii ay waxa weeye markay goobaha codbixinta yimaadaan ay acces ama gelitaanka u fududeeyaan oo taa ka warran dhammaan howlwadeennada commissionkana sidoo kale ay dhig u yeeshaan waan idin imanaya maxamed iyo axmed oo gabagabadiis kaga dhow xamdaan doonaya su-aal kale ku celiyo xamda markaad eegtid adigu waxaad ku dhex jirtaa labadii qaybood ee bulshada marka maxaad fariin u diri lahayd dadka aan baahiyaha gaarkaa qabin si ay u caawiyaan dadka baahiyaha gaarkaa qaba ama socod ama arag ama maqal kuwa ay noqotoba
fariinta aan u diraya waxa weeyaan maalinta codayntaas inay yani bulshadoodii garab istaagaan isku dayaan inay fahmaan soo dhoweeyaan xil gaara iska saaraan maadaama ay xaq u leeyihiin sida dadkan kale inay fursad helaan soo dhoweeyaan isku dayaan qaabkii ay ula hadli lahaayeen maxaan kaa caawiya ku yidhaahdaan ka caawiyaan oo kale markii yani codayntii oo kale inay ka caawiyaan qaabkii waraaqada uu samayn lahaay oo kale ay ka caawiyaan
iminka telefishinada ama muuqaalada ka soo baxa maalan fariimaha ka soo baxa guddiga doorashooyinka iyo shirarka waaweyn ee siyaasiyiinta maalan madaxtooyada oo kale ka dhaca inta badan suuldhabaalihii qof baa tabinaya oo ku jira marka taasi waa fursad soomaha la helay ha fursad la helay weeyaan sababtaa sanadihii hore may jirin waxay ka mid tahay waxyaabaha in sanadihii ugu dambeeyey somalilan ku horumartay inaan helnay dadkii yani baahiyaha gaarkaa qabay inay meel walba ka helayaan fariimihii ay gaadhayaan waxayna u baahan yihiin mar walbana in la xasuusiyo sababta awaa layska iloobaya dadkii kalunbaa mar walba lagu mashquulsan yaho la saaraya awooddii ugu badnayd oo dadkii kale meeshii way ka baxayaan marka waxaan leeyahay iloobina mar walba xasuusnaada waa bulsho idinku dhex nool welibana sanadii ugu dambeeyey soo badanaya soonya iyo dadka maalan maqalka muxuuaha uu xadidan yahay marka waa sidee xidhiirkaasi aad iyo aad baad umahadsanta walaalo walaal maalin wal oo khamiis ah yacni laba sano ayay noo socotay howlka soonya waanu isticmaalaa khamiis walba welibana gelinka dambe waxaa isugu yimaada dhalinyarta maqalkala halkaas baan iskaga sheekaysana waan iskaga nafisnaa maadaama lixdii cisho kale ay xaafadda ku xeraysan yihiin halkaa maalin halkaasaan iskugu nimaadnaa arintaa laftigeeda waxaa noo hirgelisay oo fikradda lahayd khayralaa siiye xaawo qodax oo hadda ku maqan waddanka u k talabaad waxaan u mahad celinaya dalada soonyo oo hoolkana siisay yacni xitaa haddii barnaamij lagu qabanayo waanu diidnaa iyaguna way naga aqbalaan oo barnaamijka waa la baatiya annaga dartayo si aan u nimaadno maalinta khamiista howlka soonyo waananu isticmaal aad baan uga mahad celina ilaa jara ka sii baan leeyahay gudoomiye
waxyaabaha fariintaan waxa weeye dhalinyarta amaanu wada shaqeeyaashaba aanu la leenay guddida doorashooyinka waxaanu la leenay guddida doorashooyinka lima waxaanu wada shaqayn dhow la leenay qeybaha kala duwan ee qaranka sida wasaaradda nab- wasaaradda arrimaha gudaha qeybaha kala duwan ee blaiska laamaha blaiska waxaanu sidoo kale wada shaqayn la- dhow la leenay xiliyadan oo kale guddiyada wanaag farista iyo xumaan reebista waxaa dhaca sidaan ognahay waxyaaba badan oo anshaxay anshaxa iyo dhaqanka suubanliido ku ah xilliyada kaambeenka lagu jiro waxaanu halkan fariin uga faa'iidaysanaya inaan dhalinyarta u diro dhammaan in dhalinyartu ay ka fogaato wax kasta oo liido ku ah anshaxa suuban iyo dhaqankeena diinta islaamka ee wanaagsanba inay ka fogaadaan xilliga kaambeenka keliya xaq loogu leeyahay inay codeeyaan ay soo baxaan oo codkooda iyo cududooda muujiyaan laakiin aan dhammaan waxyaabaha kale liido ku aana ka hortaga gudoomiye bedri aan kaa bilaaba su-aashan sheegaynaa bal sida een ugu habboon ee dhallinyarada loogu yarayn karo ama looga saari karo ama sida ugu habboonee een dhibta qabyaaladdu ay leedahay saamaynteeda dhallinyaradu ay xor uga noqon karaan ka soon yahaan gudoomiye bedri waa runtii waa su-aal aada u qiimo badan nam kow dhallinyartu waxaa looga saari karaa dhallinyartu inay barnaamij wax ku doortaan inay yidhaahdaan yaa maanta barnaamijka aada doonayso waxaa maanta waddankeenna aada u sarreeya heerka shaqa la-aanta runtii marka waa in la yidhahda yaa haya farsamo ama waxa weeye maanta yaa shaqa la-aanta yaa yarayn karaa maanta xisbigee ama musharax madaxweyneheebaa maanta shaqayaraanta xal u keeni kara runtii inaynu taa markaa maanta waxa weeye lagu doorto lagu doorto aragti ku dhisan waxa weeyi xeeldheeri iyo barnaamij siyaasadeed in lagu doorto waxyaabaha looga hortegi kara mid labaadna waxyaabaha dha- qabyaaladda lagu yaran karo dadka maanta tartamaya inaanay ku ololayn qabyaalad ay ku ololeeyaan sidoo kale yacni waxa weeye aragti waxqabad iyo waxay qabteen iyo waxay qaban doonaan waxaan doonayaa maxamed iyo axmed bey inaan su-aasha idin siiyo een sida uga habboona dhallinyarada een ay uga fayoobaan karto qabyaaladda xilli doorasho iyo xilli kaleba
Een, bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan aaminsannahay in dhallinyaradu ay marka koowaadba runtii ay aqoon iyo garasho ay u lahaadaan ay ku qiimeyn karayaan ay ku kala saari karayaan barnaamij siyaasadeedka ay wataan xisbiyada iyo musharaxiintuba ay abla-ableyn karaan ay qiimeyn karaan maxaa ugu jira dhallinyaro ahaan shaqa abuurkooga maxay ka yidhaahdeen horumarkooga kale maxay ka yidhahdeen waxbarashadooda maxay ka yidhahdeen caafimaadkooga maxay ka yidhahdeen noloshoodii kale ee hadday noqoto hogaamintoodii iyo ka qaybgalkii siyaasadda dhallinyarada ee hadday noqoto xisbiyadii iyo ururadiiba qayb muhiim inay ka yihiin iyo sida uu xisbigaasi ama musharaxaasi uu ugu helan yahay dhallinyarada runtii inay qiimeeyaan waa marka koowaad oo aanay ku dooran qabyaalada laakiin ay ku qiimeeyaan een, een, een, een, barnaamijkiisa uu wato musharaxaas ay runtii ku qiimeeyaan runtii sidoo kale waxaan ku dhiirigelinayaa dhallinyarada laftoodu inay iyaga laftoodu ay samaystaan barnaamij ama qorshe ay u soo bandhigayaan musharaxiinta oo ay leeyihiin maanta annaga waxaa mu- dantu noogu jirtaa inaad waxan nagala shaqayso oo ay u soo bandhigaan een, qorshayaashoodii iyo waxyaabaha ay tabanayaan si ay runtii horumarkoogii iyo iyo iyo hogaamintoodiiba ay ay ay kala shaqeeyaan musharaxiintu inay bar- u soo bandhigi karaan een, een, musharaxiinta inay sidoo kale ay qabanqaabin karaan ay ay ay aba- ay organise garan karaan ama abaabuli karaan ee kulamo ay kula doodayaan musharaxiinta iyo ay kula fadhiisanayaan ay kula een, een, kala sheekaysanayaan barnaamijkooga oo su-aale ay ka weydiinayaan qorshahooga ay la fadhiistaan runtiina waan waan waan soo jeedinayaa runtii sidoo kale waxaan soo jeedinayaa inay dhallinyaradu aanay ku tiirsanaan een, een, qabyaaladda oo aanay ku dooran qofka een, musharaxa aanay qabyaalad ku dooran laakiin ay ku doortaan een, een, siyaasadiisa iyo waxqabadkiisa horumarineed shan sano kadib shan sano xilka inoo hayay shan sano kadib muxuu waddankeena dhalinyar baan haya maxaan sideen u ekaanayaa dhalinyar ahaan maxaan doonayaa inaan shan sano kadib aan aan aqoon u yeesho caafimaadkayga horumarkayga waxaan higsanayo sida uu ila jaan qaadi karaya musharaxu runtii inay inay inay inay ku doortaan sidoo kalena xilliga doorashada ku jirtana waxaan kusoo gabagabaynayaa inay dhalinyaradu ay door mas-uuliyad gaara iska saaraan hadday noqoto ololaha oo oo oo qayb muhiim ah ay ololaha si qurux badan ay uga qayb qaataan sidoo kalena maalinta codeyntana ay si fiican oo qurux badan ay codkooga u dhiibtaan maadaama yihiin cudud ee waddanku uu leeyahay maxamed maxaad ku darlataa qabyaaladda in weliba maadaama imika xilli doorasho lagu jiro inaan dhallinyarada cududooda lagu qaybinin walaal khadar aad baad umahadsan tahay run ahaantii markaynu nimaadno dhalinyarta reer somalilan caqabada ugu faraha badan ee haysata waa laba cadow bay maanta leeyihin waa baasha qabyaaladii baa halka la idhaha qaadka soonya ha barnaamij baa nooga meel yaala labadaba waxaanu dhalinyarta reer somalilan ku wacyigelinaa war qabyaaladi meel ku gaadhsiin mayso wax brograam cad oo aad ula tagtay xisbiga iyo cidda aad taageerayso oo aad tidhahdo for example waxaan u baahnay waxbarasho maanta tayo leh waxaan u baahnay shaqo abuur baan u baahnay waxaan u baahnay in lay sameeyo eh, meelihii farsamada gacanta iyo tifadkii baan u baahnay run ahaantii soonyahay waxaanu soo jeedinaynaa in maanta dhallinyarteena reer somalilan oonu halkan uga faa'iidaysanaynaa inay maanta dhallinyartu u baahan tahay inay inay la yimaadaan fikarado een, ay musharaxiinta kula baayactamayaan war haddaan codkayga ku siiyo anu qabyaalad kugu siin maaya maxaad iigu bedelaysaa programmo marka waxaynu u baahnayn waxbarashadeena sare loo qaado dhallinyarta reer somalilan maanta waxay ugu baahantay waa waxbarasho tayale u baahantay waxay u baahan yihiin in tayo in tayo loo waxbarasho tayale dhallinyarta loo abuuro oo qabyaalada iyo waxyaabaha kale ee xitaa kaaminada la socdo inaan barnaamijkaasi ay ka fogaadaan baan soo jeedin gudoomiye gabagabadii barnaamijka een, sideed u aragtaa xalka dhallinyaradu si reer somalilan ay ku gaari karaan yoolkooda ama Een, runtii waa su-aal aad u fiican een, fariin waxa weeye een, xalka ugu weyn waxa weeye horta dhallintu dhammaan so- dhallinta somaliland waxaan ku boorinayaa een, inay codeeyaan oo waxa weeye ay u soo baxaan codbixinta xaqna u leeyihin inay codeeyaan loona codeeyo ee sida uu sharcigu siiyey marka waxaan ku dhiirigelinayaa horta isku soo baxa dhammaan ah dhallinyarta somaliland ay ka qayb qaataan codbixinta ka dhici doonta insha allahu dalka oo marka ay ugu codeeyaanna dee waxa ciddii ay u arkaan dantooda iyo barnaamijka ay ku dooranayaan fariintaan halkan uga marinay aan u marinay wax weeye in dhallinyarta somalilan in ay dhammaan ka f- fogaadaan falal kasta oo lidi ku ah waxa weeye kala qaybinta bulshada in inay ku kacaan fal kasta oo waxa weeye nabadgelyada in waddanka iyo dadkaba aad baad mahadsantay badri Een, maxamed maxaad mid iyo laba haddaad tidhaahdid xalka dhallinyaradu inay ku guulaystaan himiladooda siyaasiga Een, waxaan wa- waxaan soo jeedin lahaa kow dhallinyarta jamhuuriyadda somalilan si ay u gaadhaan hanka iyo himilada ay leeyihiin in ay ugana qayb qaataan talada dalka reer somalilan waxaynu u baahannahay inay dhallinyartu u midoobaan danta dhallinyarada iyo sidii loo horumari lahaa nabad ku codeeyaan doorasho xor iyo xalaalihna ay si ay noogu dhacdo inay dhallinyartu ay brograam iyo barnaamijyo ula tagaan xisbiyada brograamadoodaaasina loo fuliyo aad baad mahadsantay axmed mid iyo laba xalka Een, halkaa waxaan u arkaa sida ay asxaabteeda kale sheegeen in dhallinyartu ay mas-uuliyadda runtii iska saaraan een, mustaqbalkoogii iyo iyo ilaalinta nabadgelyada waddankoogiiba runtii sidoo kale inay gabartaan xuquuqaadkoogii xuquuqaadkooga cod aad iyo aad baad mahadsantihiin ugu dambayn Een, waxaa siinaya xamda fariinta Ee, waxaan kula talinayaa dhammaantood horta inay nabadda ilaaliyaan sababtoo ah nabadeena wax ka wax ka muhiimsana ma jirto waxaan leeyahay nabad ku codeeya dhammaantiinba waddankeenana inoo ilaaliya insha allah intaasi waxaan ku soo gabagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijkii waxaana barnaamijku toddobaadkan uu ku saabsanaa dhallinyarada somalilan iyo doorkooda siyaasadda gaar ahaana wakhtigan ay doorashooyinku inagu soo fool leeyihiin waxaa barnaamijka marti igu ahaa gudoomiyaha dalladda dhallinyarada heer qaran ee somalilan ee sonyo badri xasan maxamed iyo maxamed axmed ciise sidoo kale waxaa barnaamijka igala qayb gelayey axmed maxamuud cabdi iyo xamde mustafe waxaana dhammaantood ay ka tirsan yihiin dhallinyarada dalladda heer qaran ee soonyo tan iyo kulan dambe intaaynu barnaamijkan mid lamida isugu iman doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo